وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من ترك من ترك مالا فلورثته فلورثته هذاكني باب باب وحفي قوله صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay qowlkiisii buu baabkiisii yahay uu yidhi man taraka maalan xoola ruuxa ka taga faliwarasatihi ay fa huwa xoolahaas iyo wixii uu ka tegay maa tarakahu liwarasatihi dadkii dhexlayuu u sugnaado iyagaa leh xadiidka qeyb kaba mida ayuunbuu tarjamadii uu usoo dhigtay ama lafdigii xadiidkaba weeye وxdثnي زهyر بن حرب qال xdثnا أbو صفوان الأmوي عن يuنس الأyلي xا وxdثnي xرملة بن يحيى واللفظ لh qال أخبرnا عبدالله بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شهاaب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رsuuل الله صلى الله عليه وسلم sanadka horta wax inagu cusubi ma jirto abusaf kaasna kollay hore waynu usoo marray magaciisu oo dee kollay kunyo un markuu ku yimaado malaa haddaanu in badan soo noqnoqon waxaa dhici karta inta badan in layska iloobe cabdullaahi bnu saciid ayaa la yidhaah kollay awow waxa uu ahaa cabdulmalik ibnu marwan ninkii dee waxa weeyaan amiirka ahaa ama khaliifadaba ahaa ayaa awow u ah laakiin isagu waana atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey oo hiqaa abu safwan alumawiyu nisbatan ilaa bani umaya waa cabdullahi bnu saciid ibn cabdimalik ibn marwan weyn lafdiga inoo soo socdana zuhayr ma lehe xarmala ayaa leh in markaas dee kollay waxay ku kulmayaana labadoodu yunus ulayli bay ku kulmayaan oo ibnu shahaab kaba warinaya xadiidkana si aan aragno abu salamat bnu cabdiraxmaan baa abu hurayra kaba warinayey xaafid ibnu xajar baa wuxuu faa'iideeya ama uu sheegaa maa halkan markuu irti joogay waa kafaalo baabkeed oo aada uga horeysa halkan ee faraaid markuu jooga maaha kitaabulkafaala oo ayaa wuxuu yidhaha sidan bay xadiidka yunus ulayli waa tan aan hayno ayay kuba wariyeen cuqayl iyo ibnu akhi zuhri iyo ibn abi dibina way ku raaceen saddexdubana xadiidka ayay riwaayaadkooda inooguba iman doonaan oo waa baabkan aan kuba jirniyo xadiidka duruqdiisa wuxuu yidhaahaa marka leega asxaabtii zuhri macmar ibnu raashid waa ka duwan yahay oo raggan waa ku khilaafaybo isaga riwaayadiisu waxay id can izuhriyi can abi salamata can jaabirin abu daa-uud iyo tirmidi baana iyagu saas kuba wariyey oo macmar dariiqiisu waa inuu saxaabigu jaabir yahay ee dee san baa riwaayadii saxiixa inoo dhacday ama saxiixayn waa tan ruwaaddiina waatay uba badan yihiin waana xaafid ibnu xajar kitaabulkafala faa'iido uu kuba sheego wuxuu yidhi abu hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yu'taa mid loola yimaado birajuli nin almayiti mayd ah macnaa shaksi dhintay baa loola iman jiray ama nin dhintaa loo keenaya si uu salaadii ugu tukado ninkaas oo ama calayhi korkiisa xaal uu ku sugan yahay addaynu dayn oo ruux dhintay oo dayn lagu leeyaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh loo keeni jiray loola iman jiray si uu ugu tukado fa yasalu markaasuu dadka weydiinayay siday oo wuxuu ku odhanayay hal taraka miyuu ka tegayoo lidaynihi deynkiisan lagu leeyahay oo dee horta su-aashaa ka horeysa deyn ma lagu leeyo ha marka la idhaaho ayaa wuxuu odhanayay miyuu kaba tegay deynkiisii min qadaa-in wax masalan lagu bixiyo miyuu kaga tegay qadaa waa qadaa yaqdii qadaa-in waa masarkii qadaa-un markaa kolleyna malaa xadiidkan oo usuusha ku wada sugan bukhaari mooye qolooyinka lestan baa dhacay waana lafti aada u daahira waxaa bukhaari dhacday walow ruwaadda bukhaarina barhkood laftigoodu san ahaa hal taraka lidaynihi fadlan lafdigaa qadaa-an bedelkeeda fadlan dee riwaayadan baana adigu waa tan wafaana inoo soo socoto daahir ah dee fadlanna waa wax ziyaado oo dee maalkiisii oo dee lagu bixiyaa ujeeddaduna noqonaysaa tan bay la macno tahay bal waa lafdiga lafdigan baana aada u cadda fain xudisa haddii loogu waramo rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh annahu taraka annahu shaksigan ama ninkani taraka inuu ka tegay wafaa'an ay maa yafii daynahu way wax daynkiisii oofinayo bixinayo inuu ka tegay haddii loo sheego sallaa calayhi uu ku tukan jiray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wailaa dee waa wain lam yatruk dee wafaa'an lidaynihi wey oo haddii loogu waramo ninku inaanu waxbaba haysan oo wuxuu ka tegayba aanu jirin qaala wuxuu odhanayay salluu calaa saaxibikum dee salaadii oo guud ahaan kamuu manci ahayn oo ha kuba tukanina ma odhan jirin isagun baan ku tukanaynoo ninkan saaxibkiina ku tukaduu odhanayay falamaa fataxa allaahu calayhi markii ilaahay u furay alfutuuxa futuuxdii ee dee dhulal kala duwan intay dee muslimiinta gacmahoodii soo galeen ay dee masalan marka la eego fay iyo khanaa-in badani intay yimaadeen futuuxdii ay timi xagga adduunyo ayuu qaala yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ana aniga awlaa kaga xaq leh ama ugaba dhow bilmu'miniina mu'miniinta min anfusihim nafahooda aniga kaga xaq leh ugaba dhow nafahooda taas baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yidhi oo aniga dadka mu'miniinta nafahooda kagaba xaqle kaga mudan ugaba dhow bal waan argi doonaa waxay culimmadu dee cibaarada kuba sharxeen iyadoo dee qur'aankana annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim baabatan faman tuwafiya ruuxii waabatan wixii kaba ratimayay taas oo dee kollay mala laba jaanib bay wax kaba ratimaanoo midi waa xaqii uu dadkii muslimiinta rasuulka ilaahay kuba lahaa ee ay keenaysay inuu isagu kaga xaq leeyahay nafahoodaba uu kaga xaq leeyahayo oo dee ay keenaysay inay isaga bal matalan taas waa mid midna waa wixii isaga xaggiisa dee korkiisa noqonaya ee ah arrinkan kaba dhalanaya laakiin muslimiinta xaggooda gaadhayay tiisi iyo xadigiisa ahayd ama xaggiisii ahayd muu sheegin rasuulkii ilaahay ee tan kale ayuu deeta sheego wuxuu yihi faman tuwafiya ruuxii dhinta walxaal calayhi korkiisa daynun dayn yahay facalaya qadaa'uhu korkayga waxa ahaaday daynkaa bixintiisa ayaa aniga dushayda ah kollayna xadiidka eeg inta hore in waa dee hal taraka lidaynihi min qadaa'in iyo waa ta aynu soo maray iyo hadduu wafaa ka tegay waa ku tukanaye macnaa waxay noqon wacalayhi daynu facalaya qadaa-u in lam yatarku wafaa'an weeye in hadduu wuxuu maalkiisii ka mid ah oo daynkii lagu bixiyo uu ka tegay maalkiisii baa laga bixinayaa isagaani taasi saaran tahay dhaxalkii la dhexlayay xuquuqdii kalena way ka horeynaysaa daynkiisii oo la bixiya mala aaskiisa waxaan ahayn ee waxa weeye waa haddii aanu ka tegin weeye waxa lagu bixiyo daynkiisaas anigu dushayda yahay waman taraka maalan ruuxa xoolo ka tagana xoolahaas fa huwa liwarasati aniga waxba igama soo gaadhayaanoo si aan daynkiisa u bixinayo ee dadkiisii ee baahna anigu aan kafaalo qaadanayo xoolihiisii oo haddana taa muqaabilkeed ma yeelanayo waxna kuma yeelanaye fa huwa maalkaas uu kaba tegay liwarasatihi dadkii isaga dhexlayay ayay uba sugnaadeen bal xadiidku kolley baabku waa xadiidkan uun laakiin duruq buu yeelan doonaa alfaaday noo soo kordhi doontaa in shaa allahu tacaalana way jirtaa ee waa duruq iyo alfaadaheed baa inoo dambeeya xadiidku waa kanuun marka umuuraha xadiidka inooguma sugan horta waxaaba waa tan ugu horeysa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waqtigii hore iyo qabla alfutuuxaat inaanu ku tukan jirin ruuxa dayn lagu leeya wax lagu bixiyana aan kaba tegin taas waxaana halkan sheekhu raximahu llahu tacaala nawowi sharaxa kuba qabtay rasuulka ilaahay imtinaaciisaasuu dee ama kataga uu ka tegay inuu dadka uu ku tukada deynka lagu lahaa ee la dhintay iyagoon bixin wax lagu bixiyaana aan ka tegin waa dadka muslimiintaa si ugu booriyo iyo dadkaba dee calaa qadaa'i dayni fii xayaatihim inta ay nool yihiin inay deynkii iskaba bixiyaan oo ay dimadoodii ka beri yeelaan si aanay dee u waayin rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh salaadiisaas iyo ducadiisaas aanay u waayin haddii ay dhintaanba bal taas baa waa cibaaradii nawowiya qurdubi baa isagoo dee isaguna hadalkan oo kale ahaa oo bal masalan laakiin waxoogaa yaroo ziyaado a lahaayoon qeyb dee kollay inuu kaba soo qaadanayo mana lihin midkood baa ka kale ka qaatay dee waa macnihi xadiidka waayo iyagu malaa may soon waqti huma dhexayn ee intay kutubtoodu ay isgaadho malaasan filayo midba ka kale cibaaro uu kaba naqliyo taas waxa weeyaan waa aada bay isugu dhow yihiin aadna way ubal matalan dee adugu bal markaa way isku dhowaayen qurdubi a wuxuu yidhaha rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh imtinaaciisaas uu ka toogtay ka reebtoomay inuu ku tukado ciddii dhimatay deyn iyadoo lagu leeya salaadii wax lagu bixiyana aanu ka tegin waa ishcaarun bisucuubati amri deyn horta waa dareensiin dadka uu dareensiinayo sucuubada iyo adayga uu leeyahay ama dee culayska uu leeyahay deynka amarkiisu welibana wa annahu laa yanbagii an yataxamalahu linsaanu ilaa min daruura welibana arrinkani waa dareensiin inaanay habbooneyn ruux inuu deynba qaato daruura ay tahay waxuu ka maaransan waaye uun mooye hadday dhacdona waa hadalkiisii baa wale dee wa annahu ida akhadahu falaa yanbagii an yataraaha fi adaa'i ida tamakana minhu inaanay habbooneyn inuu dee dib dhaco oo uu yar dee yar fudaydsaday iska bixintiisa marka uu makansaday oo kol hadduu makansaday bixintiisana inuu bixintiisa u degdego waa umuurahaas bay ishcaar u tahay oo haddaan salaadii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ruuxu aanu kuba waayen deynkan dee isaga korkiisa ah waxaa dee iyadana xadiidkii rasuulka ilaahay ahaa ruuxa mu'minkaa naftiisu inay u rahman tahayba u xidhan tahay deynkiisii oo haddii uu isagoo dee deyn lagu leeyo dhinto inta deynka lagaba bixinayo maqaamkiisii fiicnaa ee uu mudan lahaa waa ka xidhan yahay waa ka xabaasan yahayba oo dee barjaanibka kale way jirtaan taasba weeye horta waa midoo hadalkiisii arrinta kale inooguma sugan bal hadalkii qordube kolley waa intan waxyaalo kale uu sii yaroo dee kolley waa khulaasadii une waana hadalka qordube markan meelaha waxa kasoo naqana waa kitaabkiisa mufhim un uu mukhtasarkiisan uu muslim ku leeya sharxay waana san hore usoo sheegnayba kitaab nafiisa weeye qiimo leh inkastaba yaanu asaaniid aanad kaba helin axaadiisii baabkana dee mid keliya hadduu doono ha ku gaabsoomayna kitaab mukhtasar uu sharxaya kitaabkii ma wada sharxayo asaaniidiina ma taabanaya markaasi arrinta kale xadiidka inooguma sugan rasuulka ilaahay markii dambe waa kan ku tukanayay taasna waxay inoo faa'iideyneysaa rasuulka ilaahay ficilkiisa hore imtinaaca ahaa marka waa la nasakhay oo dee waatan arrintiisan dambe ayaa nasakday oo isaga walow dadkii kale dee ay kuba tukanayeeno uu amri jiray markaas oo ficilkaas markaasna waxay noqotay rasuulka ilaahay inuu kuba tukado ruuxii haddii deyn lagu leeyahay isaguna uu bixiyo taas bay xagga marka la eego rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bixintaa uu bixinayay deynkan sida ay noo socota iyo kafaalaqaadkanna culimada qaarkood baa dee mawaajib ay ku ahayd mise tabaruc kolley waa khilaafkood dee laakiin dee waa imaamkii muslimiinta oo kolley waa wax saarnaabay ahayd halkuu ka bixinayay mamaalkan masaalixda fay iyo waxyaalahan uba imanaya masaalixda ayuu kaba bixinayay mise maalkiisa khaaliska waxaana daahira dee maalka masaalixdaba inuu kaba bixinaye laakiin taasay dee kolley aymo kala duwan yidhaahaan waxay noo caddaynaysaa uun ciddii ahayd dee awliyaa ulumuur ama weliyul amarkii muslimiinta iyo ciddii madaxda ahayd inay korkooda tahay oy saaran tahay ruuxii muslimka ahaa ee dee baahnaayee ama deyn kaba tegay wax lagu bixiyeyna aanu jirin deynkii in baytmaalkii muslimiinta iyo lagaba bixiyo mase taas iyo dadkii iyagu fuqarada ahaa ee hadduu dee dad baahan kaba tegay waa caruur dee agoona dad aan dee waxa weeyaan isagu mas-uul ka ahay oon kaafil iyo qayim kale lahayn oo kale inay taasna dee haddii qaraabo iyaga qaada aanay jirin inay iyagii saaran tahay dadkii ay waxa weeyaan madaxda ahaa oy dadka kafaalo qaataan bal dee waa damaanka ijtimaaciga shareecadeennu ay laba timi dadka caynkaas ee dayacan ee ama dee dawii dayaace cid arrintooda u qumta aan lahayna inay dee waxa weeyaan ay ciddii dawladda ay mas-uulkaba noqoto baahidoodii iyo kifaayadoodiina ay siiso ee dadka kale iyaguna muxtaajiinta daynkoodi iyo waxyaalahaasna baytulmaalkii muslimiinta lagaba bixiyo dee walow in badan oo malaa dalalkii islaam ka mida taasi aanay jirin haddana shareecadeenu waa waxay laba timi damaanka ijtimaaciga way jirtaa dee waa waxay mar dambe iyagii dantoodii iyo maslaxadoodii iyo dadkan baahan xilkii kaba saarnaay oo arkeen gaaladii ay qaato dee waa tan damaan ijtimaacaya leeyihin oo kii shaqo beelay inta uu shaqo helayo wax la siinayo kii bal matalan ciddii baahnayd baahidoodii la awdayo la daboolayo oo xataa dee kii shaqaynaya markuu shaqo beelay intaasna iyadna kifaayadiisii la siinayo waana wax mar dambe iyago laakiin tan islaamkii baa laba yimi oo dadka caynkaasi kafaalaqaadkooda khadaabi baa wuxuu shaafici kaba soo naqliyaa dee kollay aimo kalena waa hadaladooda inay dee saaran tahay weliyu amri lmuslimiin inuu ninkii dee dadkii madaxda ahaa ay dee iyagii laga rabo ama dee waxay iyaga laba gudboon ay tahay waa suu kaba cabiray laakiin khadaabi baa soo naqliye inuu xasiriyo tirakoob uu ku sameeyo dadka qaashangaadka iyo beli burdaanta islaamka ama beledkiisii kuma sugan dee kol haddii la kala googo-ayo beledkiisii kuma sugan ujeedadu waa dadka caynkaas ee muqaatilada ee gaashanqaadkao iyaguna efay iyobay qeyb ku lahayn caddahoodii inuu siiyo inuu tirakoob kuba sameeyo dadka maatida ah ama dumara mid yariyo mid weynba buu kaba cabiray iyo dadka iyagu dee yaryar oo kale koodii baahnaa oo siduu kaba cabiray koodii baahnaa kifaayadoodii hadday tahay xagga nafaqa iyo xaggii kasoo ee sanadii uu siiyo taas baaba waa kolley maxamed ibn xasan shaybaan iyo keyrkii iyana waa dee hadaladoodii inay taas dadkii madaxda jaanibkaa saaran tahay waana kan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiis ay nooguba caddaynaya xaafid ibnu xajar baana ibnu badaal wuxuu kasoo naqliyay ibnu badaalna kolley waa imaam macruufa in badanna xaafid kitaabkiisa fatxi uu wax kaga soo naqliyo waa dadkii bukhaari sharxay raggii ugu horreeyuu ka mid yahay mala khadaabiyo un baaba kaba horreeyey dad saase waa dadkii hore ee bukhaari sharxay buu kaga mid yahay shuraaxda raggi dee qaybahoodii hore ayuu kaga mid yahay sharxiisiina walaa anigu ma haysto laakiin dee kale malaa ninkii doonaa waa helay waa la madbaceeyey maanta walow dee jani fiqiya malaa uu aad u yar tarkiiska saaray kitaabka waa madbacaysan waaba muntashir oo xataa dee malaa in mawsuucaadkan iyo waxyaalahan iyo dee lagu ururiyey matalan imaka dee lagu ururiyey aqraasta iyo waxyaalaha caynkaasa waxaan filaya oo sharxi waa ku jiraaya ayaa wuxuu kala soo naqliyaa cibaaro a yalzamu lmutawali liamri lmuslimiina an yafcalahu biman maata wa calayhi dayn dadka iyagoo amarka muslimiinta tawaleeya waxaa laazim ku ah arrinkan rasuulkii ilaahay yeelay oo deynkii kaba bixiyo ciddii dhimatay iyadoo deyn lagu leeyahay fain lam yafcal falismu caleyhi in kana xaqu lmayiti fii badwa wuxuu kaba cabiraa haddii uu taa laba iman waayo dee waa dembaabaya dembi baa korkiisa haddii dee qadarkii uu ruuxani mudanayo baytmaal ka mudanayay dee intan wax deenkiisii bixiye ay noqon ahaan lahayd haddii kalena dee biqasdihi buu ismiga u yeelanaya almuhim waxa weeyaan waa arrintaa wadamaanka ijtimaaciga oo kii baahnaa iyo kii deenka lagu lahaa iyo taas bal waxa weeyaan taa dee ay ka mas-uul tahay ciddii dee madaxda ay mas-uulkaba tahay in bal waa taas iyada xadiidka umuuraha inooguma sugan ama alfaadihiisa qaar baa weli inoo dambeeya falama fataxa allahu calayhi lfutuuxa qaala wuxuu yidhi ana wlaa bilmu'miniina min anfusihim anigaa kaga mudan kaga xaqle mu'miniinta nafahooda kagaba xaqleh marka muxuu ka ratibay arrintan buu kaba ratibay walow dee jaanib kalena ay kaba ratibmayso oo dee u laabmi kartaan ibnu kathiir markuu aayaddaa suuratu axzaab annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim markaa fasirayo oo kale waa jaanibkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waliyudiin alciraaqi hanesna wuxuu yidhahaa waxaa kaba ratibmaya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu yahay dadka kaga ama mu'miniinta ama dadkii mid kaga xaq leh oo ugaba dhow nafahoodii annahu yajibu calayh annahu yajibu calayhim iithaaru daacatihi calaa shawaati anfusihim iyagana inay waajib ku tahay daacadiisa inay ka horreysiiyaan oo dee taas naftooda shahawaadkeedii ay kaba horreysiiyaan oo xataa taasi dee iyaga culaysa kuba ahaato inay jeclaadaan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh in ka badan jacaylka ay nafahooda jecel yihiin bataa ay jeclaadaan oo dee wuxuu rasuulka ilaahay ugaga xaqleeyay histay bacdigoodna yidhaahaan anfustooda isagu wuxuu ugu yeedhayaa waxay naftooda badbaadadooda ay kuma sugnayd naftiina halaagoodiiyo waxay kuma sugnayd ayuu iba yeedhaya sida xadiid inoo dambeeyo rasuulka ilaahay dee uu kaba dhigay dadkii sa dee waxyaalahan duulduulee dabka iyo ku araro markaa roogku da-ayo waxyaalo ee iskuba tuurayo oo taasoo kale dadkii oo inuu leeyahy anigu gunti qabadkiina asaan idahaya naarta idinka haya idinkuna waa iga fakadaysaan oo kuba dhacaysaa waana shafaqadiisi iyo nusxigiisi oo bal markaa taas ee laakiin rasuulka ilaahay jaanibkii xaggan kale ayuun buu sheegayba faman twufiya وعalayh dayn faعalayhi qadاءh وman taraka mala fahu liwarasatihi iman xadiiska waa inoo soconaya duruqdiisa waa kuwan xadaثanي cabdالmلك بن شhacيب بن الlayثi qaala xadaثanي abi can jadي qaala xadaثanي cqayl kollay dee waa dadkii inagu soo noqnoqonayey qoyskan dee aad u booda mudan dee waxa weeyaan oo dee imaamka ama awogu ha ugu sii weynaado oo xagga marka la eego cilmiga iyo maqaamka iyo hiqanimo waa wada hiqaad uune shucaybna waa nin faqiha isaguna cabdimelikna waa nin hiqo isaguna waa ninka ruwaadii kaba mid ah cuqayl ibnu khaalid alayli ayuu xadiidka markaa layska warinaya xa وxadaثnي زهير بن xرب qال xadaثna yعqوب بن إbrاhيم qال xadaثna بن أخi بن أbي شhihاab xa sanadka intiisa kalena kan dambena waan garanaynaa waxaana uu ku joogsaday xada horteed ibnu akhi ibni shihaabin waa ibnu shihaab walaalkii ninkii uu dhalay kaas buu kuba joogsaday dee wadna aan hore usoo marray magaciisa kol yaa sheegaya de waa tihi kale waxaad isugelayd malinta odhada iyo hebel ha sheegee maxamed ibn cabdillahi ibn muslim waayo hebel is aqbalay ibn akhi ibn shihaab xa waxadaثana ibn numayrin qaala xadaثana abi qaala xadaثana ibn abi dibin ibn abi dibna kolley dee raggan kunyooyinkoodi iyo taa ku yimaado kolley inaad dabdisaan waa muhim dibiguna meel dambaa buu imanayaa magaciisuna ya may may محمد محمد بن عبد الرحمن كلهم عن الزهري بهذا الإسناد هذا الحديث بهذا الإسناد هذا الحديث ومعنا رجل أردن وابن أبي ذئب هي عقيل iyo ibn akhi ibn ibn shihaab intooduba xadiidka zuhri bay kaba wariyeen isnaadkan imakaan kaba soo baxnayna dee ibn shihaab waa can abi salamata ibn cabdiraxmaan can abi hurayrata kaas buu ahaa xadaثnي mحamed بن raafic qaala xadaثna shabaabatoyna sawaar weeye san hore usoo araragnay qaala xadaثnii warqa can abi zinaadi can اlacraj can abi hurayrata kolley warqa ibn cumar alyashkurina hore ayaynu usoo aragnay waa nin walow dee bal matalan kolley hiqa ah xaafid kolley martabo ka yar hooseysaa kaba cabire laakiin waxay culimadu kole yidhaaheen mansuur ibn اlmuctamir markuu wax ka warinayo xadiidkiisu waa dabacsan yahay ama halkaa waxbaa ku sugan waa mansuur ibn اlmuctamir markuu ka warinayo laakiin sida kale walow hadalkiisii malaa taqriib uu taa ka yar hooseeyey se dee si uu muqadimada fatxulbaariba ku yihi waa xuja waa muxtajun bihi cinda aljamiic buu kaba cabira waa nin la xujaysanayo cinda aljamiic laakiin mansuur ibn اlmuctamir kumana sugna bukhaari iyo muslim isagoo mansuur kaba warinayo kuma sugna xadiid uu mansuur ibn lmuctamir ka warinayo kuma sugna warqa waayo xadiidkiisaasa yidhaah malaa waxbaa yar jira akhdaa baa yar dhacday debacsanaan baa ma jiricba xaggaa jira warqa can abi zinaadi can ilacraji can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala wاladii nafsu muxamadi biyadih in calى اlardi min muؤmini ilaa ana awla الnaasi bihi in calى اlardi intu waa tii naafiyad ahayd oo in calى اlardi dhulka korkiisa ma ahaanin weeye min muؤminin ruux muؤmina oo dhulka korkiisa ma ahaanin shaksi ama ruux muؤmina ilaa uu yahay dhulka korkiisa ana aniga awlannaasi dad oo dhan ka ugu dhowba ah ama ugu xaqle ugu awleysan oo ugu muda bihi isaga waana tan umuurihii kaba ratimayay qeyb kaba midi فأيكم ma taraka dayna أو ضaياعا faأna mawlaahu faأyuكm kinii ma taraka mad waa zaaئdo kole cumuumkan ayu ay noo keenaysa un bay sii adkaynaysaa oo tأkiidka cumuumkaasun baaba loo ziyaadiyey riwaayaadka qaarna waay de halkan way kuwa way dhaceen kuwa ay ka maqayin tuba way jir jiraan lafdigu semadu waa zeedu waa zaa'da halkan لتأkiid الcumuumun faأyuكm ma taraka marka haddaan idhaha faأyuكm taraka de waa macnihii waa kaas weeye macnuhu lafdigan cumuumka adkeyntii un weeye faayukum kiinii oo maa taraka taraka ka taga daynan dayn waa ruuxa idinka idinka mid ee ka taga dayn aw dayaacan aw dawiy dayaacin ama dad dayco iyo u saaxiiba dayacan ay dayacmaan oo dee cid markaa shu-uuntoodii u qumaysa aan lahaynba fa ana aniga mawlaahu kaa mawlihiisa oo macnaha tawallaa sha'nah waaqum biadaa'i dayni walwafaa'i bimaa calayh anigaa sha'nigiisii tawalii daynkiisii baan bixin dadkiisaa uu kaba tegay ee maatida ee baylahsan ee dayacanah aniga kafaalo qaadanaya waayukum kiinii taraka ka tegay halkan oo kale maadi lama socoteeg waa tiobel kiin waa ruuxa idinka idinka midee taraka ka taga maalan xoolo fa ila alcasabati maalkaasi casabada xaggeed buu ahaaday man kaana wa ayan kaana dalika alcasabata casabadaasi ciday doonaan qubacnaa dadkii waratadiisa idun baa dhexlaya wax shaqoon ku leeyahay ma jirto asnaaftoodiina waxba ma kala qaadayno ciddii dhehdhexlaysay ama casabadii haba noqoto binafsi maca alkhayr iyo taabi alkhayr iyo ciddii ahlfarad ahayd iyo wixii adigu waa dadkii waratadiisiiba halkan loogaba jeedaa haddee casabaday ahayd cidda aan sami muqadara lahayn ee markay markay keligood noqdaanna wada qaadan jiray markay cid kale ay meesha joogto alfaradno wixii alfaradka kasoo hadho qaadan jiray kaa ujeeddadu maaha waa liwarahatin wey waa dadkii warahadiisa ahaa ayaa maalkaasi uba sugnaadeen oo dee waa tii aynu lafti soo aragnay waman taraka maalan fa huwa liwarahatihi kaasun baana casabadii maka halkan loo jeeda xadaثna mحamed بن رافع qال xadaثna cabdالرزاq qال أخbarna mcmr عan hmam بn mنbه qاal hmam بn mنbه ba wuxuu yihi hada ma xadaثna abu hurayraةa عan rasuul الlahi صلى الlه عليه وasلم san hore cibaaradan dee wayna ula socotaa kitaabka waa hoyanilaa bilowgiisii un hadadana wuxuu ku ishaarayaa صaxiifadiisii axaadiistii uu abi hurayre kaba warinaya ay kuba sugnayd waa wixii ku sugnaaya axaadiida buu ishaarayaa kolley axaadiistaasna tiradooda hore inuu soo sheegno dee kitaabka kuma dhamma saxiifada gaar ahaanna waaba la madbaceeyey malaa si gaarana waa loo madbaceeyey horena waa tan soo sheegay musnadka imaam axmed iyagu ina meel kole hadduu kitaabka musnad yahay abu hurayre axaadiistiisna meel uu ku ururinayo axaadiidan hamaam can abi hurayra meel ay ku urursan yihiin intii bal musnadka kagaba sugnayd laakiin saxiifadiiba gaar waa loo madbaceeyey waana xadiidkani dee kollay saaxib albaxr almuxiid yidhaaho xadiidka boqol iyo koob iyo labaatanaad buu markaa noqonayaa saxiifada axaadiistii kuba sugnayd fadakara wuxuu sheegay hamaam ibnu munabih axaadiia axaadiis isagoo abu hurayre kaba warinaya ama aba hurayre minha axaadiisa waxaa kaba mid ahaa waqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam kollay siiqadan waxa keenayna waayo bukhaari san ma dhigto maha macnuu inuu waxa weeyaan dee san xataa saxiifadii ay ugu taalay maha oo saxiifadii fadakara axaadiisi axani kuma taalo dee muslim baa guud ahaan san islaazimiyey iyo siduu kuba warinayay bukhaariba siduu doono siyaalo kale iskagaba wariya koluu xadiidka koowaad soo qaatay iyuu markaa kii kalena ku cadfo uu markaa baabka umunaasibka kii koowaad oon baabkiiba ahayn uu soo noqday sa meelo dhacda iyo koluu xadiidkii un iskagaba bilowdaa waa jirtaaye laakiin tani waa siiqadan uu kuba warinaya isagoo muslim inoogu caddaynaya xadiidkani inaanu xadiidkii koowaad ahayn dee markii sanadka la sheegayeyna sanadku xadiidkii koowaad buu ahaa axaadiisan dambe inay sanadka mid kastaba sanadka lama soo celinayn markaa wuxuu doonayay markuu xadiid ka koowaad wixii aan ahayn hadduu ka koowaad warinayo siiqada uma baahna hada maa xadaanaa inuu idhaaho fadakara axaadiisa ee waa wixii aan ka koowaad ahayn oo markaa sanadku marka hore uu maqalkiisa aanu sanadku la socon uu ka koowaad la socday walow dee nusqo keliya isku yihiin waqaala waxaanu yihi rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam ana awla nnaasi bilmu'miniina anigaa dadka oo dhanba ka ugu dhow ah ugu xaqle bilmu'miniina dadka mu'miniinta fii kitaab illahi caza wajal kitaabka ilaahay wuxuu ku ishaaraya ilaahay qowlkiisii suuratu laxzaab annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim taas oo anaa dadka mu'miniinta dad oo dhan ka ugu xaqle ugu dhowba ah dadka mu'miniinta faayukum kiinii maa taraka maadu waa ta aan soo sheegnay ka tegey adigu maa taraka daynan aw daycatan dayn ka tegey ama daycatun waa dawi dayaacinun oo imika adayaac iyo waa lafdigii hore aynu soo aragnay dayac baa kuba sugnaa halkana daycan asalka hore waxaa looga jeedaa horta waa dad adigu baahan uun oo aan dee dayacan oon u baahan cid kafaalo qaato waa dad yaryar oo saasoo maati oo aan wax qabsan karahayn oo cid uba baahan gacan qabata markii waalidkood dhintay taasba weeye waxaanay leeyihin asalka hore dayaaca imika iyo dayaca labadiiba waa dee lagu sifeeyey un dadkii warasada ahaa iyo isaga ka tegay me isaga ka hadhay baan ujeeda ayaa lagu sifeeye asalka hore dayaacna waa master wala imika halkan dee iyagii uu si master aanu inooguba imanee dadkii loo jeedo ruuxan ka hadhay loo jeedo oo daaca ficilkaas eeg daaca yadiicu masterkiisa dayaac u yimaado waa tan imika baan soo haynay mid lamid ah qadaa yaqdii qadaa'an daaca yadiicu dayaacan madaa yaqdii madaa'an oo waa wax bal maalan taasoo afcaalo kala duwanba ay masterkoodu kuba yimi asalku ka haba ahaadee laakiin markii dambe s halka nawowi sharxiisa kuba sugan uma jucila isma likulli ma yucaradu lidayac wax kastoo mucarad u ah dayaac iyo inuu dayacmo ayaa magac loogaba dhigay oo qurdubiba isaga wuxuu idhahda dayaacu fi master dee waa dayaacu waa fi اlasli master lakiin jucila isma likulli ma huwa bisadadi an yadiica min ciyaalin wabaniina laa kaafila lahum wamaalin laa qayima lahu oo wuxuu leeyahay markii dambe waxaa magac loogaba dhigay wax kastoo isagu dee u markaa mucarab u ah inuu dayacmo caruurtii aan kaafil lahayn baa kaba mid ah xoolihii cid hayso gacanta ku haysoo ilaalinaysa aanay jirinna dayaac waa la odrhanayaa dhulkana buu leeyahay ardayga dayaca waxaa loo yidhiba liannaha mucaradatun lidayac iyada nafteeda oo dayac laguma jamciyo markaa dayaca hadday tahay waa markaan dayacada dee dayaca qaaliba waxay dhaha ruuxa waxa macaashkiisa iyo noloshiisu ay tahay ee bal matalan ama dhul haba noqoto ama wax kale iyo xerfo iyo kolkal dayacadiisa way dhahaan macnuhu haddaba taas weeye oo imika waa dadka iyagu dayacmaya kaba tegay fadcuuni ii yeedha aniga markaa iigu yeedho weeye fa anaa weliyo anaa isaga weligiisoo shu-uuntiisii tawaliyayo daynkiisii bixinayo dadkiisaasna mas-uul kaba noqonayo kafaalo qaadanaya waayukum maa taraka waa kiina isagu dee idinka idinka mid ee ka taga maalan xoolo falyu'sar bimaalihi casabatu falyu'sar ha lagu khaas yeelo weeye oo ha lagu horreysiye bimaali xoolihiisa casabatu casabadiisi waa ficil majruub binaysan oo dadkii casabadiisa baa maalkii lagu khaas yeelayaa iyagaa la gooni noqonaya iyagaa yeelanaya man kaana waa dee cid alla ciddii uu kaasi ahaadaba waa dee man kaana dalika alcasaba waayo casabadaasi cid ay ayan kaana dalika alcasaba cidduu doona haba noqdee waa ciddii isaga ehelkiisa ahayd ee dadka dhexalkiisa le ahaa ayaa waxay qaadanaya dawladdii iyo ama dee imaamkii muslimiinta iyo waxba shaqo kuma laha kaas haddaan dee cid xoolo la waayey oo ruuxan waa ka tegay cid alla cid dhaxashaa ma jirto markaa baytmaalka waaba imanaya laakiin markaa de cidi ay jirto iyagun baa le wixii cid kale lama laha xdثna عbayd للh بن معاadi العنbariي qال xadثna abي qال xadثna شhuعبة عan عadiyi koley عadiي بن haaبت weeye oo nin taaبici oo iqoin hore usoo maray أنhu samca abا xaazimin waa سlman ninkana maaha سlmة بن dinar maaha عan أbي هurayرaةa عan النaبiyi صلى الlه عليه وسلم أنه qاal man taraka maaلا ruuxa maal ka taga falilwaraثaةi fahuwa lilwaraثaةi maalkaasi waraثadu usugnaaday waman taraka kallan kalligu asalka hore waa asiqal waa waxaa culayska weeye taas wahuwa kallun calaa mawlaahu waxa weeye halkan waa dee dad ciyaal iyo dadkaas dayacan waxba haysan ee cid gacan qabata ama kafaalo qaataa na aan haysan cindaas weeyaan ruuxa ka tagaana faydayna annaga xayga iyaga ayaa sha'nigoodu ahaaday annaga kafaalo qaadanayna وxdثnي abubكر بن نافع محمد بن أحمد بن نافع qال xdثna غندr نxa وxdثnي زهير بن حرب qال xdثna cبدالرحمن يعني بن مهدي qاaل waxay yidhaaheen غندr iyo iبن مهدي xdثna شعبة بhda الإسناad waa isناadkiisii maka inoo dambeeyey غayr أنa في xadيiثi غندrin xadيiثka غندr waxaa kuba sugnaa وman taraka klan waliituه oo lafdigaa ficilkande ruuxa kalle iyo culays kaba taga waa ciyaal iyo taas kaba taga welitu anigaa tawale iyo kalligiisii anigaa kafaalo qaadanaya anigaa dee bal maalan taas mas-uul kaba noqonaya taas buu ihi kolley xadiidka iyo bal wuxuu inoo keenayo waa taa aynu soo sheegnay imaam nawine raximah llahu tacaala xadiidkii isagoo talkhiisinaya wuxuu yihi macnuhu waxa weeyaanuun walow aniga la khad weyn ood moodo inuu xadiis ba yahay laygu qoreeya waa hadalkiina weyse oo bayn qawsayna la geliye dee nebiga ayaa de ana nebiya sala اllahu alay slam qaale waa macno xadiidkii rasuulkii waa macno ahaan maha laftigii rasuulka ilahi inuu yahay aniga masaalixdiina ka u qumaya inta ruux axadkii nool yahay iyo markaa uu dhintaba labada goorna weli baaban u ay arrintiisii tawaleaya marka haddii dayn lagu leeyayna daynkii aniga aad bixin haddaanu wax laga magabixiyo aanu kaba tegin hadduu xoolo leeyahayna warasadiisii baa yeelanayso waxaan ka qaadanayaa ma jirto hadduu ka tago ciyaal baahan oo daa'icinana aniga xaggayga ayaa dee korkaygay nafaqadooda iyo mu'nadooda iyo dee gacankooyntooda iyo kafaalaqaadkooda korkaygay noqonaysaa intaas weeye xadiidka macnihiisu bismi اllahi الرaحmaan الرaحiim kitaab اhibaati hibaadka kitaabkiisii weeye alhibaat jamcu hibatin hibana waxaa muqaabil la-aan laysa siiyo taas bay hibo noqon oo markaa sadaqadii lala baxayay ee ruuxu cid baahan siinayay isagoon wax ku dodee ilaahay ugu dhowaanaya waa sadaqa taa lagaba cabiraa iyo hadiyadii ruux dee maamuus iyo xurmayn loo hadiyeynayey oo kolley wax laysku jeclaadee tahaadow taxaabo sida lafti xadiisba ahaaba intaasoo kale hadiyadii iyo bal masalan umuurahaas waa laftii kolley iskaga wada dhacayo ama wada keenaya bal wixii dee hibaadkii oo jamcu hibatin ah oo waxa weeyaan wixii laysa siinaya ama la bixinaya ah bal kitaabkiisi buu yahay abwaab baanu yeelan aan badnaynba ama walaay dee bamael ayuu yeelanayaa baabu karahati shiraaءi الinsaani ma tuصadiqa bihi miman tuadiqa aley miman taصadaqa caleyh wuxuu u baab yahay karaahati shiraaءi الinsaani insaanku inuu iibsado karaahadeed isaga karaahu kaba cabiray waa sa uu dee ku tegayu imaamku dooranaya ama culimo kala duwan ay kuba tegeen nahyiga inoo soo socdaa inuu tanziih yahay walow dee culimada qaar daahirka xadiidkuna waatuu xoogeynaye ay taxriim uguba tegeen oo inuu iibsado insaanku maa tasadaqa bih wixii uu sadaqaystay eeg mima tasadaqa bihi miman tasadaqa caleyhi ciddii uu ku sadaqaystay labadaba musamo ka dhiga maa tasadaqa bihi wixii uu sadaqaystay inuu iibsado miman shaksina uu kaba iibsado tasadaqa caleyhi uu ku sadaqaystay oo macnaha xadiidku ama ama baabka macnihiisu waxa weeye waa waxay inoo iman doonee ruux baa sadaqaad bixisay sadaqadii aada bixisay sadaqadii marka hadduu zake u bixiyey hadduu kafaaro u bixiyey hadduu sadaqo kalo ruux muxtaaja sidaa uba siiyey iyadoon umuuraha kaleba ahayn wixii magacan imika wuu inoogu wada dhicibe waxaas uu bixiyey ee uu taas dee ajri iyo sawaab buu ilaahay kagaba doonaye ayuu arkay ruuxii uu siiyey waa kii uu siiyey waa si imika ku qayday miman tasadaqa caleyh kii uu siiyey oo iibinaya buu arkay waxaan waad bixisay adigu markaa hore sadaqay ahayd ama dee noocyadaa kaleen tilmaanay ha iibsanin weeye xataa dee aad ba ha u jabnaado oo jabniha lagu iibinayo oo ruuxan iibinaya ruux iska tuuraya aba ruux dee ay kolfa la-aan kusoo gashay haba noqde bal masalan inaanu iibsan ama taa karaahadeedii dee waan arki doonaa axaadiisaan ku arki doonaa macnuhu kaa weyn xadaثna cbdاللahi بن مسلمة بn qacnab qال xadaثna malik بن أنس عan زayd بn أسلم عan أbيه أنa cmر بn الخaضاaب qaala wuxuu yihi bal sanadkii hore inuu soo aragnay lakiin زayd بn أسلم oo dee nagu soo noqnoqdo nin caalim o فaqihaba ahaa kolley cilmiga tafsiirkana dee waxa weeyaan aada uguba heer sareeyey ayaa maanta aabihii aslam ayuu ka warinaya aslamna horeynu kitaabka ugu soo aragno iyadana inaguma cusba kolley magaciisa dee intaa lama dhaafinayo aslam ina aya lamadiise abu khaalid iyo abu zayd iyona way yidhaaheen cumar ibn اlkhadaab buu mawlihiisa ahaa kolley waa nin weyn oo taabici ah waqtigii rasuulkaba nin roon buu ahaayo dee culimada qaarkood waxaabay yidhaaheen caynu tamr sabyigiisii buu ahaayo dee waa sabyadii ugu horreeyey madiine soo gaadhayba kuwaas sireen anas iyo moxamed ibnu sirin iyo aabahoodiyo waa taas iyo markaa cumar baa sabiga kaba iibsaday barhkood baa ka dhigay inuu xabashiba ahaa laakiin waa nin oo dee marka la eego rasuulka ilaahay dabadiiba soo gaadhkiisii madiine uu soo gaadhayo cumro milkigii uu milkiyey cumar taas ba uu ahaayo waa mawlihiisa markii dambe isagaa xoreeyey aslam waa markaas mawla cumar weye isagaa warinayo wuxuu inoo warinaya ana cumar bna alkhadaabi cumar bn اlkhadaab baa qaala wuxuu yihi cumar buu musnadkiisi iyo cumar baa xadiidkii laga warinayaayo xamaltu calىa farasi catiiqi fii sabiili الlahi xamaltu macnaa tasadaqtu wey haddii la idha de xamala fii sabiililah waxaan uu bixiyey oo fii sabiili llahi buu kuba bixiyey wey oo kuba snar waxaan sadaqaystay dee nin baan u siiyey weeyaani calىa farasin faras farastaasoo catiiqin aada u nafiisaa weye waxaa waa kariim اlasli ama dee catiiqu imaka halkan imaamkuba suu leeyahy alfarasu nafiisu اljawaad asaabiqu buu leeyahy waa faraska qiimaha leh orodka badan dheereeya waa faras adigu dee fardaha dee waxa weeyaan aada u fiicnaa u wanaagsanaa ayuu isagu aan sadaqaystay buu ihi macnuhuna waa tasadaqtu bi wahabtu liman yuqatilu caleyh fi sabiil lahi fi sabiil lahina wuxuu ku sadaqaysto uu siiyey ruux ku dagaal gala ku jihaada ayuu faraskaa fiicnaa dee qaaliban nooca la bixiyaba aan ahayn ayuu bixiyey riwaayadka qaarkood baa waxay kuba yimaadeen inuu faraskan tamiimu daari rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh usoo hadiyeeyey magaciisana alward la odranayey markii dambena rasuulka ilaahi uu siiyey cumar cumarna waa kan dee faraska aada u catiiqa dee waa kaas oo dee lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ayuu la baxay oo nin buu siiyey ku jihaada faadacahu waxa dayacay saaxibuhu ninkii baa dayacay ninkii baa faraskii dhaqaalayn waayey weeyo ku gaboodfalay oo dhaqaalayn waayo markaasaa faraskiiba uu dayacmay weydoobay oo dee taas faraskaa qiimaha lahaa waan u dhiibinaya markaa ninkii fadanantu waxaan u maleeyey annahu isagu baa'icuhu waa ninkii uu siiyey inuu iibinayo biruksin jabnaan uu ku iibinayo ayaan u maleeyey inuu iibsaduu doonay kollay jabnaanna waa dee faraskan weydoobay ee la dayacay oo ruuxani waxa weyn dee malaa'igtiisa uguma fadhiyo qiimo aad kii uu asal ahaan uu goyn lahaa mid ka jaban buu kuba iibinayaa suu u maleeyey haddana rasuulka ilaahay baa weydiiyey intaanu kuba dhaqaaqin arrinkaasoo wuxuu yihi fasa'altu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam can dalika rasuulka ilaahay baan arrinkaa weydiiyey faqaala wuxu uhi laa tabtachu ha iibsanin walaa tacud fii sadaqatika sadaqadaadii dib ha uguba laamin oo haba iibsanin sadaqadaadina waxaan waad la baxday ilaahay daraadii baad ula baxday ha kaa maqnaado weeye yaanu dib kuugu soo noqon waliba dariiqan mucaawadada ee ikhtiyaarkaaga ee ruuxa ikhtiyaarkiisa yaanu kuugu soo noqon weeyo ha iibsanin walaa tacud fii sadaqatika sadaqadaadan oo dee kollay ruuxii siiyey hadduu kaba iibinayo waxaa dhici karta inuu dhinaca kalena xeeriyo oo qiimo aanu dadka kale kaba siiyeen uu kaba siiyo halkaas wax looga tagaana uu jirto taasoo kale waa nooc sadaqadiisii oo usoo laabmaysa waxaana ilaahay daraadii buu ula baxa kaa maqnaado arrinkan ah ruqsigan laguma iibinaye ruuxii hadduu dib ugaba iibinayana kollay dee mulaaxadadaa iyo musaamaxo geesiya bal inuu isagii wax kaba rido taasna way iman laydoo waa nooc markaa isagii loo daayey sadaqadiisiina wax ka mid oo uba soo noqonaya jaanibkaasna noqonaysa haddaba laa tabtacu walaa tacud fii sadaqatik rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleh wuxuu yihi faina alcaayida ruuxa laamaya fii sadaqatihi kalkalbi aygii oo kale weeyo yacuudu waa ay oo kale ayguna de waa min akhasi xayawaanaat horta welibana haddana tashbiihintaa laguma dayin ee waa isagoo fii akhasi xaalaati aygii ku sugan waa ay oo kale oo weliba yacuudu fii qayi intuu matagay matagiisii dib u cunaya oo matagiisii ku laabmaya waa suuro markii horeba ayga tashbihiis waxaan inuu ficil aada u madmuuma yahay inoo caddayn lahaa haddana fii akhasi xaalaati markii dee ay arrintii noqotay xaalatii ugu xumayd ay kuba sugnaa isagoo aya uu kuba sugan yahay markii laguba shabahay waa inuu aad waxani u xun yahay wax madmuuma yahay in laguba laabmo sadaqadaadii saasoo kale ad noqonaysaa fara ka qaad وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna cبدالرحمن yعnي بن مهدي عن مالك بن أنس بhda الإسناad isنaadkan de isنaadkii malikna waa taa imaka waa kaa imima kasoo baxnay وزaada riwaayadan cabdالرحمن u malik ka warinayay malika isagu wuxuu ziyaadiyey laa تبتchu taasi riwaayadiisa way kuba sugnayd وin أعضاakhu بdirhمn iskaba daaye hadduu xataa dirham keliya kugu siinayo intaas uu kaaga iibinayo ha ku laamin fara ka qaad xadaثnي أمyة بن bstam ama bstam labadaba xadaثna يزيد yعnي بن زurيع qال xadaثna روxn وهو بن الqاsم habeen dhaweyd ba waan soconayna qاsم عan زayd بن أسلم عan أbيه عan cمرa أنah cمر xamla wuxuu sadaqaystay oo uu bixiyey calىa frasi fras korkii fii sabiil الlahi ayuu shaksi ku qaado macnaa siiyey weeye si ugu dagaalamo fawajadahu faraskii buu helay cinda صaaxibi ninkii uu siiyey agtiisa isagoo ku sugan walxaal qad adaacahu uu dayacay oo uu dhaqaalayn waayo faraskii markaa faras ee aan cidi dhaqaalayn la calfine faras lahayana weeyo faras meelahaasun u foofayo banaanadaa iska daaqayana ma aha markaasu weydoobaba wa kaana qaliila almaal mala waa noocan idaacadiisana waxaa keenay in xoola yarna ninkuu ahaa faaraada cumar baa doonay an yashtariihu inuu iibsado faأtىa rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm fadakara dalika lahu rasuulka ilahi buu arrinkaa u sheegay faqaala laa tashtariha iibsan wain ucطita waa laguba siiya bidirhamin dirhame faina maثla اlcaa'idi kan laabmaya fii sadaqatihi sadaqadiisa ku laabmaya kamahali اkelbi ay oo kale weeye yacuudu laabmaya fii qay'ihi matagiisa وxadثna بن أbي cمر qال xadثna سفyاn عن زayd بن أسلم بhda الإسناaد غayr أنa xadيiثa مالك وrawx aتم وأكثr أna سفyاan بن عyeyna زayd بن أسلم isna xadيiثka kaba wariyey markii horena mالك ayaynu soo aragnay rawx بن الqاsim oo mالك laba simoodoo isna زayd ka warinayaan soo aragnay waa nin saddexaad oo زayd بن أسلم kaba warinaya lakiin xadيiثkan بن abi بن عyeyna kuwii hore ma gaadhsiisno labadaa riwaayan hore soo maray imika lafdigiisiiba inoomuu soo dhigin ayaa ka taamsan kana badan buu leeyahay lafdigii dhama waa ka rawxiya ay maalik leeyihiin xadaثna yaحya بnu yaحya waa xadiidkii cmarune lakin waa dariiqii hore dariiqaan ahaynba qaala qarأtu عalى maliki can naafici can ibni cmara ana cmara bna الkhadaabi xamala calى farasin fi sabiil lah kolley waa xadiidkii un laba raqabna uu kala siinayaaba maalikna kolley sanadkii hore waa ku sugan yahay dee zayd ibnu aslam iyo aabihii aslam baa meesha horta kaba baxay ina maalik markii horeba u inooguma sugnaa laakiin arrinka soo galay oo halkii aslam bedelkiisii ibnu cumar baa soo galay farqina waa u yar dhexeeyaayo riwaayadaa hore ee aslam cumar ibnu khadaab baa laga warinayo xadiidku musnadkii cumar buu ahaa riwaayadan laakiin ibnu cumaran hayna can dariiqa naafic oo kale ibnu cumar baa xadiidkii warinaya wuxuu kaba warramaya cumar ibnu khadaabtaa inay kaba dhacdo marka haddii aynu musnada eegno musnadkii ibnu cumar buu noqonaya waa bal farqiyada labada riwaayo uba dhaxaynaya dee waxaana daahira inuu aabihii kaba taxamulay dee talabaadna isagu si aslam oo kale maaha inuu u joogay arrinta marka rasuulkii ilaahay uu kuba lahaa taasna oo aanu aabihiiba wasidadii kuba warinaynayna isagu waa saxaabigaa arrimahan soo gaadhay ee isagana waaba ixtimaalkaasi waa jiraan ana cumara bna alkhadaabi xamala calaa farasin fii sabiili llahi fawajadahu yubaacu iyadoo laybinayuu helay faaraada an yabtaacahu in iibsaduu doonay fasa'ala rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam can dalika faqaala laa tabtachu ha iibsanin walaa tacud fii sadaqatik sadaqadaadii dib ha ugu laabmin وxadثnah qتaybaة بن سacيidi وبن رمحi جamيعا عن الlayث بن سعد وxadثna المqdمي ومحamed بن المثنى qال xadثna yaحyى وهو الqطاn xa وxadثna بن نmayri qال xadثna بأbيه cبداللahi بن نmayr xa وxadثna abوbكر بن أbي شhaybةa qال xadثna أbو أsامةa حmad بن أsامة كلهم عن عbayd اللahi marka raggan oo dhan eg layث بن سعد yaحyى الqطاn cبداللahi بن نmayr iyo abu usama intan weeye dhammaantood ba cubaydullaahi bay kaba wariyeen can cubaydillaahi kilaahumaa mayeyn intii ka dambaysay weeyaan layth ibnu sacad iska dah waa inta ka dambaysa oo imika yaxya alqadaan iyo cabdullaahi ibnu numayr iyo abu usama ayaa cubaydullaahi kaba warinayay daba kilaahumaa can naaficin can ibni cumar alaysiya markaa iyagu markaa cubaydullaahina naafic bay kaba warinayaan can ibni cumar can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam bimila xadiidi malikin xadiidkii maalika imikaan kaba soo baxnay mid laba mid ah xadaثna bn abi cumar wcabd bn xumaydin lafdi lcabdi qaala akhbaranaa cabdالrazaaqi cabdi baa yidhi markaas weeye ibn cumar markaa lafdigiisi maaha o iska daayaba أخبرنا معمر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها طباع لفdga فرس baa يذkر wayo أنس فأراada وuxuu doonay markaa waa kan la تأنiiثiyo mala geenyaabay أن يشhتريها inuu iibsado فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر xadيiثkii waa inoo dhamaaday waxaa inooguba sugan horta arrintan ah nahyintan rasuulka ilaahay nahiyey ruuxu wixii uu la baxay inuu dib isaga ikhtiyaarkiisa ay ugu soo noqoto laakiin sheekhu raximah اllahu tacaala waa imaam nawowiye wuxuu leeyahay hadaa nahyu tanzihin laa taxriim waa culimada dee rag ka badan oo kaba mida qowlkoodoo nahyigani waa tanziih ee takr taxriim maaha oo arrintan tashbiihina waxay ka dhigeen un dee kelbiga xaaladiisan waa xaaraam laguma tilmaamayo mukalafba maaha marka deete waxay leeyihin un ruuxii wax lagu sadaqaysay shay ama zaka ahaan u bixiya ama kafaara ama nadriya waxyaalaha qurubaadka inuu ka soo iibsado ciddii uu isagu markaa u dhiibay waxaan siiyey ama dee waxa weeyaan dee kafaara ahaan iyo zaka ahaan u siiyey bal taas inaanay bannaanayn ama ay karaaho tahay ama ikhtiyaarkiisa ugaba soo milkiya balada waxaan leenahay kolley culimmada qaarkoodna lafdiga waxay leeyihin xataa haddii dee nahyiguna asalkiisu tanzih taxriim baa u asal ahayn wax saarifiy haddaanu jirin cibaaradan fa ina mathala alcaa'idi fii sadaqatihina way sii adkaynaysaa oo marka ay lagu shabaho dee ruuxii muslimka ahaa masel xun bay kuba noqonaysaa inuu aygii laba midoo weliba mata kuba laamaya ee ficilkaasi inuu yahay wa inay tahay in laga dheeraado lagaba fogaaday cibaaradu keenaysaayo iyadoo lafdigan ah taxriim nimanka laga qaadanayo tan baaba kaba sii xeel dheer bay leeyihin oo dee macno daahira weeye wax ka sarfinayaana aanu jirin oo imaka taas ah ama u dhigmaya ah in la yidhaaho ficilkanimee wax bannaan ma aha bal taasa laba yidhaaho arrintiina waa isagoo iibsada ama si kale hadduu u hibeeyey kaba qaato taas oo kale hadduu eeg iibkii kole haddii loo diiday hadduu ruuxu dib isagii usiiyo oo kale eeg dib usiiyo oo kale min baabi awlay noqonaysa xataa kaba iibsan baa la yidhi marka hadduu isagii siiyo ama kaba iibsado iyada taasi ma banaane wax ikhtiyaarkiisa lakiin hadday dhacdo ruuxan dee qaraabadiisii ahaa ama dhaxalkiisa uu lahaa ayuu wax siiyey wixii uu siiyey ama markaa dee isagoo dee zake ha u siiyo kafaara ha u siiyo sida kaleba dee ha ugu sadaqaysto ruuxii baa dhintay isagii baana waaridkii ah wixiina dhaxalnimu ku helay taa iyada wax karaaho ah oo ku sugani maba jirto horaynu kitaabu zakaad usoo marnay haweenay tidhi dee hooyadeed bay ka warramaysay iyo waxaan filaya iyadoo waxmalaha iyo ama soob dee mid baan filaya adigu nader lagu lahaayo ka bixiyo ka oofitaa sayd haddaba markaasay tidhi waxbaan siiyey mala addoon bay ahayd waan siiyey markaasoo waanay dhimatay markaasaa rasuulka ilaahay yidhi ajrigaagiina waad leedahay waradda calayka maa raddaha calayka almiiraat dhaxalkiina tan uu kuu soo celiyey ajrigiina waa kuu suganyay oo ajrigii waxbixintii waad leedahay marka haddii dee waxaan ikhtiyaarkiisa ma aha oo wix ilaahay siinayo oo dee tamalliku qahriyo weeye ikhtiyaarkiisa ma aha marka taas iyada ee halkan karaaha ma noqonayso oo iyada taase wax loo diidayana maaha iyada ee tani waa wixii ikhtiyaarkiisa aha isagoo siiyaa ka iibsadaa waxyaalo saasa arrin kalena sheekhu uu dhigayaa tarjamadiisiina waa arrintii kuba sugnayd oo minman tasadaqa caleyh buu waa ciddii uu ku sadaqaystay inuu wixii kaba iibsado marka muxuu leeyahay ruuxii uu sii iibiyey ruux kale gacan kaley gashay markaasaa kii buu dib ugaba iibsaday gacantii saddexaad taasna wuxuu leeyahay karaaho ku sugani maba jirto waana jamaahiir alculamaa qowlkoodu leeyahy lakiin de waataan sheegayna dawaa'if iyagu leh nahyigu waa litaxriim ee lakiin suuradan wuxuu leeyahay dariiq saddexaad hadday tahay kolley bukhaari baa xadiidka duruqdiisa mid kamid ah ayaa waxaa ku sugnaa ibnu cumar oo kale hadduu sidan ay dhacdo dee wixii uu bixiyey uu dib u iibsado muu sii haysan jirin u dib uu sadaqaysan jiray macnaha dee waxa weeyaan wuu isdhaafin jirayo omase isagoo markaa kaba dhigaya xadiidkan uu warinayay nahyigii oo kale ka loo diidaya waa isagoo wixii haysta ee hadduu dee intuu iibsado dib isu dhaafinayo ama sadaqaysanayo inaanay dee taas ahayn waa bukhaari baa meel duruqdiisa qaarkood ay raacday ee bal xadiidka macnihiisu waa kaan baabu taxriimi اrujuuci fi الsadaqati wاlhibati bacda اlqabdi ila ma wahabahu liwaladih wain safal hadda kani baabu taxriimi rujuuci laaban xaaraamnimadkii weeye fi sadaqati sadaqadii lagu laabmo iyo walhibatibadii bacda alqabdi qabdigii dabadeed suuradaa hore way ka dunaydoo waa iibsanayey maha laaban wuxuu ku laabmay laakiin waa nooc laabanoo waa iibsi bay ahayd laakiin tani maxay tahay sadaquu bixiyey ruuxii waa qaatay sadaqadii ama cid buu waxsiiyo wixii uu qaatay wuxuu uhi waan ku noqday oo wixii buu doonay inuu soo ceshado waa inaanay dee ay xaaraam tahay ilaa maa wahabahu liwaladi wainsafal wuxuu ilmihiisa siiyey mooyo hadduu ilmihii uu dhalay uu wax siiyo oo wixii dee tawabal matalan uu doono inuu kagaba noqdo bal kol dee sharcigu uu farayaana way jirtaa way noo soo socotaa markaa taasi way ka duwanta waalidkii xaalo khaasi uu leeyahay bal dee waa kii xadiidkuba yimi anta wamaaluka liabika xadiidkuba yimi marka wuxuu bixiyey oo waladkiisii siiyey hadduu kuba laamo wuxuu leeyahay isaga xaaraamnimadkan lama odhanayo kolle xadiidna dee waa taas oo reebka uu kuba yimi laakiin ciddii aan ahayn waalid oo kale wixii ay bixisay bacd alqabdin eeg waa iyadnoo cibaaro maqsuudah ruuxii gacantia laga geliyo uu la wareegay markaa milkigii baa sugnaaday marka caynkaasa ku noqodkiisu wax banaan maaha dee balna ruuxii dee waxa weeyaan waa iska diidi karaayo ina wuxuu ku noqon karaa sharcan maaha laakiin hadday dhacdo qabla alqabdi ay tahay hibada iyo waxay laazimaan qabdigay ku laazimaan inta hore waa ballanqaad hadduu yidhah waxa waan ku siiyey dee inuu ruuxii muslimka ahaa khulful wacdi waa tii calaamad nifaaq ahayd inuu waa kii caadigii iyo wixiina in la oofiye bay ahayde laakiin weli hibadii dee wax laazimay ma aho qabdigay ku laazimtaayo taas buusan imika ixtiraazhanbu bacdalqabdi hadduu qaadalqabdi ficil madmuuma haba noqdo wacdigii hakaba baxe laakiin dee xaaraamnimadka imika halkan ah ma noqonayo wixii wax ruux kale yeeshay weli maaha wax kale yeeshay maaha xdثnي إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاq بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال xdثnا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المصيب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال سندka koلey أوزاacina waa imaamka macروufka ah oon u baahnayn تacriif أبو جعفر محمد بن عليna horaynu usoo maray oo isaguna kitaabka aduu kolley marar baynu soo marray maaha mar keliyana dahaaraan garanayna xaj iyo meelo kalena waan kuba soo maray eyaa bal ninkan yartaam yeelaya abtirsiintiisa markaa maxamed ibnu cali abujacfar kulada in badan soo aragnay cid soo saareysaa ma jirta wat sax wey waa maxamed ibnu cali ibn xusein ibn cali ibn abi aalib taasoo waa ninkii maxamed ulbaqir imaamkii la odhanayay weeye jacfarkana waa jacfar saadiq lagu kunyooday jacfar saadiq weeye waa alu beyti rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam caligani waa cali bn xusein waa zayn lcaabidiinkii cidqiyan aynu kuba soo maray isaguna aabihii dee waxa weeya zayn lcaabidiin dee awowgiisa xuseenna waa sibt ama shahiid xusein ibn cali bn abi aalib waa taabici markaa isagu wuxuu yihi can ibn الmusayiب can ibn cabasi an الnabiya slى الlahu عalيه wasalam qaala maثlu ladii kii sifadiisa iyo maselkii yarjicu laabmaya fii sadaqatihi sadaqadiisa dib ugu laabmaya wixii uu la baxay kamahali اlkelbi ay oo kale weeye e halkan ba imaka sifadan xun ee uu leeyahay bay taxriimnimadii lagaba qaatay de kaa horena way nooguma sugnayd ee intooda badan waa tanzihi ilaahan kamahali lkelbi ay oo kale yaqiu matagaya uma yacuudu fii qayhi matagiisi ku laabmayo fayakulu matagii dib u cunaya waxadaثna abu qurayb mxamed ibn اlcalaaء qaala akhbarana bn اmubaaraki can اlawsaaciyi ee markii hore ciisa bnu yunus ayaa ka warinaya ibn abi isxaaq asabici weeye ayaa kaba warinayay awasaaci imikana ibn اmubaarak qaala samictu mxamed bna caliy bn اxusein intaasuu idiin jiray magaceya waa kan halkan sanadka kuba sugnaa ninka lahaa dhameeye mحamed iبn cali بn الxusein ayaan maqlay oo yadkuru bhada اisnaadi naxw isnaadkan ku sheegaya kii oo kale awzaacin baa yidhi waa xadiidkan dee naxwigii naxankan laba mid ah isnaadkuna waa can ibn الmusayiba can ibn cabaas وxadaثnي xajaaج بn شhaacir qaala xadaثna cabdالصamad qaala xadaثna xrba waina shadaad qaala xadaثna yaحya wahuwa بn abi kaثiiri qaala xadaثnii cabdالرaحman بn cmri awsaaci weeye imaamkan baa magaciisa ama awsaaci cabdiraxmaan ibnu camrin ayaa laba yidhaahaa markii hore awsaaci buu yidhi iyo markii labaadba imika waa kan magaciisii markii saddexaad sheegay waxaana ka warinaya yaxya ibn abi kahiir cabdiraxmaan ibnu camrin alawsaaci waa dabaqada maalikiyo walow dee in badan geeri ka horeeyey oo waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ama yaxya sidaynu soo marray waa sikaaru taabicin oo min baabi riwaayat alakaabir can alasaakir bay noqon waayo way dabaq ahaan way ku kala horeeyaan أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم xdثه محمد oo ah ina فاطمة ee waa مجاز ahaan weeye فاطمة awowgii xuseen ayay dhashay saabihii may dhalin isaga may dhalin oo waxa weeyaan dee awowgii xusein ayay ahayd oo waa dee jaddadii weeye marka waa majaaz ahaan buu inankeedii yahay أna محamed بna فاطimةa binti rasuuli الlahi صلى الله عليه وسلم xadaثahu bhada isnaadi naxw xadiiim waa raggii hore kolley yaxya marka aan idhaahno cabdiraxmaan kaba warinaya markii horena ibnulmubaarak iyo ciise bnu yunusun baa inoo horeeye dee mala waa dee iyadoo imaka musanihii jamaca lagaba dhigay kolleyna wax sidaas oo kitaabka aan kusoo araragnay waxadaثanii haaruun bnu saciid bn اlayliy axmed bnu ciisa qaala xadaثana bnu wahbin qaala akhbaranii camru wahuwa bnu اlxaariثi can bukayrin eeg awsaaci baa meeshii imaka ka baxay cmr بن الxاrث baa bukayr بن cabdاللh بن الشhج warinaya xadيiثkii أنhu samعa سacيid بن المصyب yquل samعtu بن عabاsi yquل samعtu رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم yqul marka xadiiثkani maha maraasiشha صaxaabada axaadiiثii iبن cabaas waasidada ku warinayay maha rasuulka ilahi isaga ka maqlay yqul xalu ku qowlayo inama mثl اladي kii صifadii yتصدق بصدقة صدقة ku صدقaysanaya ثuma يعuud في صدقته kaمثل الكلب يقيء ثuma يأkل qayأah matagiisa cunaya bal wuxuu leeyahay xaadiثan ظaahira waxay ku tahay in hibadii iyo صدقadii kol hadii qabdi dhacay in laguma xambaaran lakiin waxay ku xambaarantu leeyahay dee inay axaadiثan u kala qaadin aabihiina cumuumkeedii alfaadan waa soo gelaya waalidkii baan ujeeda aabihii hooyaba waalidka uu soo gelayaaye laakiin waxay ku ambaar marka ku xambaaranta u leeyah calaa hibat اlajnabiy ama waalidku hadduu weladkiisii wainsafelana wuxuu wadaa kii uu isagu sulbi ahaan u dhalay maaha waa kii u awowga ahaa ama dee aabihii usii awowga ahaa wuxuu siiyey hadduu kuba laabmo waa leeyaho xadiidka baabka ka dambeeya inooguma iman ayaa taa kuba yimi ee bal taasun wey laakiin laaban buu leeyahay dadkii walaalihii iyo acmaamtii iyo ama arxaamtii wixii kale la siiyey iyagu laaban lagu laabmi karaa kol hadday gacanta ku dhigeenna maba jirto adigu kolley malaha khilaaf xanafiya jirta lakin dee axaadiida baa tan inoo keenaysa inoo faa'iideynaysana waa xukum cadna وxadثna محamed بن المثنى ومحamed بن بشhاr qال xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة qال samعtu qتاdة يxadiث عan سacيid بن المصyب عan iبن عabاsi عan النaبiي صلى الله عليه وسلم أنه qال alcاaئd في hibatه ka wixii uu bixiye ku laamaya kalcاa'd في qayse waa ku matagiisa ku laamaya o kale وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna بن أbي عadي عan سacيid عan qتاadة بhda الاسناad مثله وxadثna اسحاaq بن ibrahيma qال أخbarana المkزumiي مغيرة بن cabdالله naro soo aragnay qال xadثna وhayb qال xadثna cبdاللahi بن طاوuس عan أbيه عan iبن عabاsi عan رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم qال alcاaئd في hibatه kalklb ay oo kale weeye yqi ثuma yacuud في qay xadiidka macnihiisu waa inoo dhamaaday waana inoo cad yahay bal baabku waa baab dheer lakiin waa xadiid keliya iyo duruqdii qeyb baan markaasi bal waxa weeyaan aan kitaab ulhiba aan habeen dambe un ugaba wada baxno in sha allahu tacaala qeyb baan wadaya lakiin sharxiisa waxaan waa dib dhigan doonaa habeenka dambe casharka dambe kol haddii riwaayaadkii qeybna ay hadhi doonto baabu karahati tafdiili bacdi اlawlaadi fi lhiba wuxuu u baabaysan yahay baabu karahati karahu kama cabiro waa sida dee kolley shaaficiyad iyo qolooyin kale ay kuba tagaan arrinku inuu karaaha yahay eenu xaaraam xaddii gaadhsiisnayn baabu karahati tafdiili bacdi lawlaadi awlaadda barhkeed fadiilitaanka la fadiilo fi lhibati waxsiinta lagu fadilo karaahadeed oo macnaa arrinku waa dee kolley taasna waaba kaba adkaan karaa in aymo kala duwan iyo culimo kala duwanna xaaraan bay qabaan bal xaafid muhajar ciddii bal iyagu halkan suna tili waa karaaha un iyo adiladoodii waxay xujayseen uu tatabucay radinteedii oo si dheer ayuu xadiidkan si guudbu u wada sharxayo aada u dheero ee riwaayaadka kitaabku sharxaya maaha iyo muslim oo kale ee guud ahaan xadiidkan duruqdiisu wada tatabuca isagoo sheega in nucmaan ibnu bashiir inay dad kala duwan oo inay markaa ay kaba wariyeen marka la eego shacbi oo iyaduna sanadka inoogu jiri doonaa dad kala duwan oo badan kaba wariyeen markaasuu riwaayaadka kala duwan oo kutub kala duwan oo xataa khaarija si taba kuwa sugan wixii zawaa-ida isdheeriyiin buu siay cadadiisu tay markuu axaadiista waaweyn saasa sharxayo ayuu meel isuguma wada keenaa tatabuca lakiin inagu bali maka laqbada hore un baan qeybtan ku joojinayo ayaan la socon doonaa iyadoo xukunka masaladiiyo taasi inoo dambeyn doonto bal makaraha mise waa xaaraan xadثna yaحyى بن yaحyى qال qرأت عlى mالك عن iبن شhهاaب عن حmayd بن cabdالرحمن وحmayd بن cabdالرحمن بن cوف wayo حmayd بن cabdالرحمن الximيrي waynu soo marro xadيid keliya un buu lahaa saynu soo marray soom ah وعan محamed بن نعمان بن بشير معنaa حmayd بن cabdالرحمن iyo محamed بن نعمان بن بشير buu iبن شhهاaب xadiidka ka wada wariyey labadoodna نعmaan iبن بشير oo mid ahaan dhalay ayay kaba warinayaan محamed بن نعmaan iبن بشيرna hore uma waynaan soo arag oo de lakiin waa nin taabici oo iqo waa ninkan aabiye wax ka warinaya waa iqo lakiin maanta riwaayadan muslim oo kale waa maqruun maqruun waxay ka dhigan tahay ruux kale ku ladhay yuu la socdaa keligii maha xadiidka ma warinayo isagiiyo xumayd oo dee ka mashhuursan ka macruufsan ayaa xadiidkii uu israaciyey xadiidkana kolley malaa umahaadka kitaab keliya u mooye waa ku wada sugayo intaba riwaayaadkoodana maqruun buu ku yahay xaafidka riwaayada nasaa-ish tilmaama inaanu maqruun ahayn lakiin taasna waa maqruun oo waxa weeyaan waa isagoo la socda un xumayd ibn cabdiraxmaan xadiidka uu maqruunka yahay ama ruux kale ay wada xidhiidhsan yihiin ayaanu usuushaba ku leeyahay usuusha xadiidkan buu ku leeyahay maha bukhaari bukhaari iyo muslim iyo dee usuusha kaleba yuxadithaani haddaba labadoodan ba ibnu shihaab ayuu ka warinaya iyagoo u waramaya isagii can النucmaan ibn bashiir anahu qaala ina abaahu aabihi aabihi bashiir ibn sacd ayaa ataa bihi rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm habeen dhaweydna waa tii xadiidkiisii aan soo haynay alxalaalu bayin wاlxaraamu bayin waxaan soo sheegnay aabihii صaxaabi inuu yahay waa صaxaabi dee islaamkiisu kolley reer madiina markay islaameen ba islaamay beder buu joogay ee intii ka dambeysayna waa joogay laakiin waxaaba la idhaahaa abubakr khilaafadiisii buu dhintay haddaanu cumartiisii soo gaadhin waana ninkii ugu horreeyey markii laysugu tegay saqiifadii bani saacida ee dee ansaar barhkoodna ay lahayn mina amiir wa minkum wa amiir ee mufaawadaadkii iyo hadalkii dabadeed markii baycadii abibakar ay bilaabantay dee ansaar marka la eego ninkii ugu horreeye abibakar baycada laba galay baabuu ahaa saqiifadii bani saacida say yidhaahaan culimadu saqiifadii markii la joogay waa aabihii baan leenahay ina abaahu ataa bihi rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam nucmaan isagoo waduu ula yimi rasuulkii ilaahay buu ula yimi faqaala wuxuu ihi inii anigu naxartu waan siiyey ibni inankaygan haadaa kan ah walaaman kaana li addoon aan lahaaban inankaygan siiya waa inan yar kalow kan baan siiyey faqaala rasuul الlahi sal kolleyno dee way noo soo socotaayo waxaa ku xambaaray inuu inankiisa siiyo way noo soo socotaa hooyadii baa ka dambeysay arrinteeda faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm muxuu rasuulka ilaahayna ugu yimi fatwo ugumu iman imaka halkan uu yidhaha maxaan yeelaa sidaasaan yeelay waa rasuulka ilaah markhaati ka ahow inaan siiyey iyadaa tidhi kuma yeelayo kuma aqbalayo adoo rasuulka ilaahay markhaati geliye mooye haddii kale walaandood noqonaysaa bay leedahay oo meelahan markaasuu dee u yimi o isagoo markhaati gelinaya rasuulka ilaahay faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi akula waladika ilmahaga dhammaantii walad waa mfrad mudaaf oo dee macrifo o idaafeysana awlaadii oo dhan buu kuba wada dhici markaas u ku wada dhacaya naxartow awlaaddeeda dhammaanteed naxartow miyaad siisay mitl hadaa kan aad siisay nucmaan wax lamida miyaad carruurtaada dhammaantood wada siisay faqaala wuxuu uhi laa may faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm farjicu haddaba ma noqonayso taasi cesho weeye wixii la noqo weeyaan oo farjicu hamsadu waa hamsatu wasl ficilkana sidan hore usoo ogaanay ee rajaca waxa badan inuu laazim yahay mutacadina waa noqdaa sida qur-aankaa fain rajacaka allahu taas inaguma sugan marka celi weeyo wixii dee imaka la noqo weeye ma soconaysa tan sharcan وxadثna yaحya بن yaحya qال أخbarana ibrahim بن sacdi عan iبn شhihaabi عan xumayd بn cabdالرaحman ومحamed بn النucman عan النucman بn bashiri qaal ataa bi waxa ila yimi abi aabahay ba ilى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam faqala wuxu uhi inii naxartu bni hada inankaygan kan ah waxaan siiyey gulaama adoon faqala wuxu uhi akula banika naxarta ee kolley banikana hadday habla jireenna waa taqliib bay noqon markaasoo dhammaan carruurtii baa loo wada jeedaa sida lafdiga hore rag iyo dumarba ku wada dhacayay akula banika naxarta waa inamadaada dhammaantood miyaad siisay waxaan aada nucmaan siisay oo kale qaala laa may buuhi qaala fardud haddaba celi buuhi oo waxaan dib u celiy oo la noqo tahasiina وxadaثna abubakr بn abi shaybata وaisxaaq بn ibrahim wbn abi cumar can ibni cuyaynata xa وxadaثna qtaybata wbn rumxi can layث bn sacdi xa وxadaثna xrmlة بn yaحya qaal أخbarana بn whbi qaal أخbaranii yunus xa وxadaثna isxaaq بn ibrahim وcabd bn xumaydi qaal أخbarana cabdالرaزاq qaal أخbarana macmar kulhm kale waxaan filayaa asxaabtii zuhri weeyaan inaanay idinkaba qarsooneyn ibn cuyayna layث ibn sacd iyo yunus اlayri iyo riwaayadan dambe macmar dhammaantoodba can الzuhriya bihada اlisnaad zuhri bay kaba wariyeen isnaadkan imakaan soo aragnay waa labada nin ee wada socda oo nucmaan ka wada warinaya markaas laakiin farqiyaa u yar dhexeey wuxu uhi ama yunusu wa macmarun yunus iyo macmar fa fii xadiiihima xadiidkooda waxaa ku sugnaa akula bani kasta imaka halkan hore inoo taaloo kale riwaayadii inoo taalay ibraahim ibn sacad uu zuhri ka warinayayna markii horena eg markii ugu horreysay malik ibnu anas baa ibnu shaab ka warinaya haddana ibraahim ibnu sacad baa de waxa weeyaan ibnu shihaab kaba wariyay ibrahim bn sacd min ibrahim bn cabdiraxmaan bn cawf imikana afartan nin baa ibnu shaabun kaba wariyey marka lafdigaa kulla baninkeena xalta ee inoogu sugnaa riwaayadii markaa la eega ibrahim bn sacad ayay iyagu yunus iyo macmarna la mid yihiin wa fii xadiidi laythi wabni cuyeynata laakiin layth iyo ibnu cuyeyne xadiidkooda maxaa ku sugnaa akula waladika de waxaan leenahay waladku mudakar iyo muanas bow ku dhici imika idaafadan baana cumuum faa'iideynayso maaha inuu ilmo keliya loo jeedo in baninkina isagaan ku xambaarayna waa taqliib ahaan bay riwaayadu ahayd wriwaayaة layثi can mحamed ibn nucmaan wa mxamed ibn cabdiraحmaan ana bashiira jaءa bnucmaani oo bal riwaayadii hore ee aynu soo aragnay ibrahim ataa b abi ilى rasuuli الlahi slى الlahu عalيه wasalam iyaguna malaa qolooyinkan badankood taasay hayna lakiin markay les riwaayadiisa noqoto labadoodaba uu ka warinayay isagu kama warinaya ibnu shaab buu ka warinaya ibnu shaabna iyagu kama warinaya maxaa ku sugnaa halkaa ataa b abi ana bashiira jaءa bnucmaani bashiir baa nucmaan laba yimi bashiirna de waa bashiir bn sacd wa nucmaan abihi xadaثna qtaybaة bnu saciidi qaala xadaثna jariir can hishaam bni curwata can abihi qaala xadaثna nucmaan bnu bashiirin qaala wuxuu yihi nucmaan ibnu bashiir walxaal qad cadaahu uu siiyey abuhu gulaaman abihi bashiir ahaa gulaam uu siiyey ayaa muxuu yihi faqaala lahu nabiyu salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa deeta ku yidhi oo macnaa nucmaan ibnu bashiir baa u warramay wuxuu u warramayaa curwat ibnu zubayr waa ta aan lahayn xadiidka nucmaan ibnu bashiir dad kala duwan baa kaba wariyey oo dee bal matalan waa taa zuhri umaya labada nin ee horean arkaynaa haddana curwat ibnu zubayr baan aragnay dad kalena way jiraan shacbi baa inoo soo socdo shacbina dad aad u badan baa kaba wariyey waana riwaayaadka uu isu wada geysto bal alfaadahooda iyo waxay kala isdheer yihiin iyo fawaaid waxay leeyihiin xaafid ibnu xajar fatxulbaari haddaba maxay de markan iyaga uma warramayo de waxaan u sheegay inuu aabihii addoon siiyey markaasaa rasuulka ilaahay baa ay isula tegeen oo ama isagoo wada u geeyo faqaala lahu nabiyu sala allahu alay wasalam bashiir buu ku odhanaya mayayna malaa nucmaan oo socday gulaamkiina waa joogaa ma haadaba gulaamu gulaamkani muxuu yahay qaala cadaanihi abi aabahay baa siiyey aabihina waa socdaa qaala markaa aabihii baa rasuulka ilaahay ku yidhi fakula ikhwatii acdaytahu ay fakula ikhwatii walaalihii dhammaantood acdayta uma siisay kamaa acdayta hadaa sidaad ninkanba ama nucmaan aada u siisay carruurta kaleed leedahayna ma wada siisay wax lamida qaala laa buu ihi qaala faruddow haddaba dib celi waxaan oo la noqo ma noqonayse alfaado dee rasuulka ilaahay alfaadihiisi iyo ilaahay ka cabsado awlaadiina martalan sama dee cadaalo fala iyo anigu jawr markaa markhaati kama noqonayo waxyaalo kale alfaada way inoo dambeeyaan ee dariiqan baan ku daraya duruqdaa hore cashirkana dariiqan aan kuba dayn doonaa markaa intii kale markaa sharaxiisna waxyaalaha kale u inooguba iman ama qaybta dambowna xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna cabaad bn اcawaami can xusayni xuseyn ibn cabdiraxmaan ishacbiyi qaala waa riwaayadii shacbiya oo isagana dad badan ay kaba wariyeen baa inoo bilaabmaysa can nucmaan qaala samictu nucmaan bna bashiirin xa oo markii hore moxamed ibnu nucmaan iyo xumayd ibnu cabdiraxmaan iyo curwat ibnu zubayr saddexaasaan soo aragno ka wada wariyey nucmaan ibnu bashiir xadiidka iminkana waa ninkii afraad oo waa shacbi oo isagana riwaayadiisu isaga ay badantahay dadka kasii wariyey waxaa xa waxadaثna yaxya bnu yaxya walafdu lahu qaala akhbarana abulaxwasi salaam bnu sulaym weeye can xusayni can ishacbiyi can nacmaan ibni bashiirin qaala tasadaqa calaya waa isada wuu sadaqaystay oo korkayga abi aabahay bibacdi maali dee gulaamna waa si aynu soo maray faqaalat ummi hooyaday baa tihi camratu bintu rawaaxa waaweyn waa cabdullahi bnu rawaaxa walaashi weeye waa dee saxaabiyad hooyaday camro bintu rawaaxaa tidhi la arda iyadana malaa kaba dambaysay marka hore siinta horena ee ku xambaartee la arda anigu ma raali noqonayo markuu yihi waa siiyey xataa tushhida rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam inaad rasuulka ilahi markhaati geliso fandalaqa abi bal de waa si waxa weeyaan bal markaa iyadii dee si uu bal matalan u qanciyo ama u dejiyo taas ayuu rasuulka ilaahi laba tego oo riwaayadka qaarkood waxaa kuba yimala waqtiga waqti kaba horeeyo wax saasa uu siiyo ay tihi anigu hadda maba korinayo ma rabaynayaba haddaana wax siin taasi mala waxaaba de markuu dhashay oo xudud xidh wax loogu xudud xidhaya baabahda fandalaqa abi aabahay baaba tegey oo ila tegey ila nabiyi sala allahu alayh wasalam liyushhidahu calaa sadaqatii si u markhaati geliya waxaan isiiye igu sadaqaystay u isiiye wey faqaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam sadaqadii waa bimacna alhiba afacalta hada arrinkan miyaad samaysay hibadana biwaladika kuli maa lafdiga walad ee imaka cumuumkiisan oo dee ayaaba dee uu ku keenayaa mid wax kaba badan waa awlaadiisii dhammaan saas aabay kullihim u dhacday kullihim yani markaa dhammaantood carruurtaada dhammaantood miyaad arrinkan ku samayso waxnaad siisay wax lamida miyaad wada siisay qaala laa may buu ihi qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh itaqu llaha ilaahay ka cabsada waa dadka aabbayaashow waalidadow wacdiluu cadaalo fale fii awlaadikum carruurtiina ha u kala yaxanina ha kala fadilina wixii aad siinaysaan u simoo cadaalo awlaadiina dhexdooda fala weeyaan wacdiluu u cadaalo fale fii awlaadikum farajaca bi aabbahay baa noqdo gurigii markuu kuba noqday ayuu faradta tilka sadaqa sadaqadaas waa la celiyey uu celiyey oo macnaa dee isagii baa la noqday anigana dib baa laygaba qaaday kolley xadiidku waa inoo sii socon doonaa wallahu subxaana wa tacaala aclaa aclam subxaanaka allahuma